wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ayaa sharciga qabiqoraalka ee doorashooyinka u soo bandhigtay xisbiyada siyaasadeed ee dalka si ay uga doodaan islamarkaana ay wax ugu kordhiyaan ama uga dhimaan la taliyaha dhinaca sharciga ee ra-iisul wasaaraha abukaate cumar dhegey ayaa ugu horreyn v o a uga waramay ujeedada kulanka waxaana ay ahayd maalin loo soo bandhigay xisbiyada dalka ka jira in ay lagala tashado sharciga doorashooyinka dalka latashiyada loogu talagalay in laga sameeyo sharciga inta aan golaha wasiirada la marsiinin ama aan loo gudbinin baarlamanka waxaa jira kooxo si gaar ah mudnaan uguleh in lagala tashado bacdamaha waxaa cidda ku tartamaysaa oo doorashooyinka ay yihiin axsaab waxaa mudnaanta koowaad la siiyey in xisbiyada dalka ee diiwaangashan oo labayoabaatandhan iyo dhowr iyo labaatan kaleeto oo ururo siyaasadeed oo hadeertaan ay u socoto hawsha diiwaangelinta ayaa laysu keenay waxaana la siiyey nuqullo ka mid ah sharcigii doorashooyinka iyaga oo saddex maalmood ka naqaashi doona qodobada sharciga soona gudbin doona talooyinkooda ku aadan wax kudarid ama wax ka dhimid ama faallo inay ka bixiyaan sharciga gudoomiyaha xisbiga wadajir kamaal guutaale oo ku hadlayey afka xisbiyada siyaasadeed ayaa ka warbixiyey sida ay u arkaan sharciga qabiqoraalka doorashooyinka wasiirka iyo wasiirka dastuurka iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxay noo soo bandhigeen sharciga iyo ujeedooyinkiisa iyo qaabkii lagu soo bilaabay iyo heshiiskii baydhabo oo sharciga asaas u ahaa oo waxay noo sheegeen in heshiiska baydhaba lagu wada qaatay waxa la yidhaahdo ismatalaadda isu dheelatiran iyo qaabka liiska xiran guud ahaan waxaan ognahay in ay ku kala duwan yihiin dowladda dhexe oo federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalk waxay qaateen qaabka loo yaqaano single constituency ama dalkaoo dhan inuu noqdo hal deegaan doorasho laakiin dowlad goboleedyadu ay qaateen dalku inuu noqdo state constituency waxa loo yaqaano ama deegaan doorasho dowlad goboleed ku salaysan marka sharcigan hadda sida dowladda ayay usoo qoreen oo deegaan doorasho ku salaysan dalkao dhan hal xaba ah inagu waan weydiinay dowladda in ay la soo heshiiyaan dowlad goboleedyada laakiin haddeer qaabkii kale ayay nagu soo bandhigeen waan ka doodaynaa sharcigaan akhrinayna sharciga wuxuu ka kooban yahay toddoba cutub ayuu ka kooban yahay marka akhrintiaan wadnaa maalinta sabtida soo socota ayaan dowladda aan u bandhigaynaa aragtideenna ku saabsan sharcigaas abukaate cumar dhegey la taliyaha dhinaca sharciga ee ra-iisul wasaaraha ayaa si kooban uga warbixiyey arrimaha dhinaca siyaasadda ku xiran gaar ahaan somalilan iyo sida ay doorasho qof iyo cod ah uga dhici karto meelaha aanay dowladdu ka arrimin arrimaha siyaasadda waxa yaran oo ay ka mid tahay somalilanna dowladdu siyaasad bay ka leedahay waxaan rajo ka qabnaa in wada hadalla la rajaynayo inay bilowdaan in lagu xalliyo haddii arrintaas ay suurtoobi weysana ama wakhtigaasi ku dhammaystirmi weysana nidaamka doorashada aan qaadannay wuxuu saamaxayaa in doorasho la qaban karo sida loo qaban karana sharciga ayaa lagu caddeeyey hadhowna waxbaan ka odhan doonaa meelaha amniga uusan ka jirin waxaa qorshaha dowladdu yahay in amni laga dhaliyo oo la xoreeyo haddii inta hawshaas lagu jiro meelaha qaarkood laga gaari waayo haddana weli doorashadu way qabsoomaysaa oo nidaamkan doorashada wuu aqbalaya nidaamkan doorashada ah wadamo badan oo annagana la mid ah oo colaada ka jirto sida ciraaq iyo afghanistaan oo goobo badan aysan ku jirin gacanta dowladda ayaa lagu qabtay doorasho qof iyo codah wayna qabsoontay maamuladoodana way ku dhisan yihiin hannaan ogolaanaya sidaas iyadoo ay tahay in doorasho la qabto ayaa doorashada ku salaysantahay ugu dambayntii la taliyaha arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdirisaaq ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka ay xisbiyadu isku diiwaangelinayaan iyo shuruudaha looga baahan yahay inuu soo buuxiyo xisbi kasta sharciga xisbiyada waxaa ku qeexan qaabka ay xisbiyadu isu diiwaangelinayaan isdiiwaangelintu waa laba darajo darajada koowaad waxa weeye in xisbiga uu keeno magacoodii astaantii qaabdhismeedkoodii hadal qoraalkii ka soo baxay shirkii ugu horreeyey iyo wixii la mid ah iyo fii yar oo ay dhiibaan maanta sidaasaa xisbi ay ku rajistar garaysanta laakiin darajada labaad ayaa waxay noqonaysaa in xisbigu uu xafiisyo ku leeyahay sagaal gobol oo ka mida siddeedii tobankii gobol ee soomaaliya ka koobnayd ayna u diiwaan gashan tahay toban kun oo qof waa garan kartaa shuruudda intaas laeg in qof kasta oo ay ku jirto inuu xisbi sameeyo uusan waxuu ku degdegi kara aysan lahayn xisbiyada siyaasadeed ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka doodaan soona akhristaan sharciga qabiqoraalka ee lasoo hordhigay kadibna ay maxsuulkii uga soo baxa kula soo noqdaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho